Magacayga waxaa la dhahaa Macallin Xuseen Diire Ibraahim. Waxaan yahay maamulaha Horseyd High School ama principalkeeda. Maanta waxaan meeshan u taagannahay inay natiijo aad u fiican ee noo soo baxday. Ee runtii waxaan u mahad celinayaa ardayda natiijadaas keentay. Waxaad waxaan kaloo u mahad celinayaa macallimiintii sida maartay ugu inkaaran oo sida ugu dadaal badan ma- soo diyaariyeen. Waxaa kaloo u mahad celinayaa wazaazigii oo ayagana garab noo ahaayeen. Ee runtii maanta faraxanay lama qiyaasi karo. Natiijada maanta noo soo baxday waa natiijo aad u wanaagsan. Een, Ardayda taamkan imtixaankii noo gashay waxay ahayd siddeetan iyo afar bay ku fadhiisteen imtixaankii. Waxaan ku guuleysanay toddobaatan iyo kow inay straight jaamacadda u galaan calaamada la dhaho C plus and above. Waxaan kaloo aan soo saarnay ee runtii B plus. Afar arday waa B plus noo keentay. Calaamada B plain la dhaho waxaa noo keentay kow iyo toban. Calaamada B minus la dhaho waxaa keentay soddon iyo lix. C plus labaatan iyo kow. C plain toban iyo saddex C minus eh oo D plusna ma jirin. Waa natiijo aad u qurux badan. Waa natiijo habeen iyo dharaan aan hiigsaninay. Ee runtii waxaan isleenahay maanta waxaan gaarnay hiigsiga annaga waan gaarnay. Meeshii maartay aan annaga iyo parent iyo ardayda aan hiigsaninay inaan gaarnay. Yaan maanta aad u aaminsanahay. Soo farxa anaga maanta lama soo koobi karo.